wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda tadhowrka qaranka ayaa si rasmi ah u daafuray bandhiga ballaaran oo lagu dhiiri gelinayo wax soo saarka gudaha bandhigani oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ujeedkiisu yahay in lagu taageero ganacsatada yaryar kobcinta dhaqaalaha gudaha iyo horumarinta wax soo saarka dalka munaasabadda daafurka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ganacsato hal abuurayaal soomaaliyeed iyo marti sharaf kale iyagoona lagu soo bandhigay badeecooyin kala duwan oo ay soo saareen shirkadaha iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud axmed aadan geesooda wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo daafuray munaasabadan ayaa ku bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed wax soo saarka gudaha si loo gaaro isku filnaan dhaqaale inaanu ka qayb qaadano ka dowlad ahaan hay-adda quality controlka iyo wasaaradda ganacsiga iyo dowladda intire inteeda kale institutionada kale waxaanu rabnaa inaanu ka qayb qaadano horumarka iyo dhoofinta ganacsiga soomaaliya dalku hadda sida aynu ognahay waa one way system waxlaa lasoo dhoofiya lacag baa lasii wadaa waxbaa lasoo guraa laakiin dalkan waxba kama baxaanin waxaan u malaynayaa laba saddex item oo yaryar ayaa hadda dalka ka dhoofo sisinta iyo liinta qalalan iyo waxyaalaha yaryaroo aada u fudud baa ka baxa inna waxaa nahay dad ku qaniya beeraha xoolaha badda waaynu nahay waddamada xeebta ugu dheer iskale east africa ama waddamadan afrikaankaba laakiin waxaad moodaa inaynan ka faa'iidaysano dad kale ka faa'iidaystaaneen maareeyaha guud hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed marwaxaawe aadan xasan ayaa iyana dhankeeda bogaadisay ganacsatada soomaaliyeed soosaarka soomaaliyeed wuxuu aasaas u yahay saldhigna u yahay kobca dhaqaalaha shaqo abuurka iyo wada ganacsiga gobolka iyo dunida intiisa oo dhanba hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed iyada oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ah waxaa ka go-an inay dhiirigeliso oo ayna suuq u abuuraan badeecadaha soomaaliyeed shirkan wuxuu bilaaw u yahay in aan ka qayb qaadano oo aan ka mid noqono annagana ganacsigeena aan iibgeyno hay-adda toodhoorka soomaaliyeed waxa ay kaalin weyn ka qaadan doontaa suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ganacsatada soomaaliyeedna u fududeyn doontaa hirgelini doontaa si ay u helaan aqoonsi bandhigani waxa uu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo wax soo saarka iyo taayeynta badeecooyinka gudaha iyada oo lagu dhiirigelinayo ganacsatada maxalliga ah in ay la tartamaan suuqyada caalamka